بسم الله الرحمن الرحيم أول كما حديثي maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee hirshabeelle shacabka ku dhaqana magaalada beledweynena si diiranaha ayay u soo dhoweeyeen ku dhawaaqistaasi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay kulan looga hadlayay dhallinyarada isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya oo lagu qabtay colombos dalkaasi maraykanka xarunta la yidhahda shirkalo ofishaal ee degmada buleburdeeha ayaa si ku meel gaara ciidamada xoogga dalka loo siiyey ciidamada amniga ee magaalada boosaasana waxa ay fashiliyeen weerar lagu qaado guddoomiyaha degmada boosaaso ee gobolkaasi bari wararka dibaddana waxaa ka mid ah dunida muslimka oo carro xoogan ka muujinaysa hadaladii ka soo yeeraya madaxweynaha waddankaasi faransiiska intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatana isagii oo fisan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay xubnaha baarlamaanka labaad ee hirshabeelle sida uu ku soo waramayo waryahayaga cabdiraxmaan xuseen cumar wadani oo warkan ka soo diray magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedkaasi
guddiga farsamo ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa caawa waxay ku dhawaaqeen dhiiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka hirshabelle kuwaasoo ka kooban sagaashan xildhibaan gudoomiyaha guddiga farsamo ee soo xilista baarlamaanka labaad ee hirshabelle cismaan maxamed mukhtaar baari ayaa ka hadlay heerarka ay soo mareen xulista baarlamaanka hirshabelle
waa ilaahay mahaddiisa caawa farxad ayay noo tahay inaan soo gabagabayno xulashadii baarlamaanka labaad ee xildhibaanada hirshabeelle waxaan leenahay ilaaha mahadda leh waxaa mahadda leh odayaasha dhaqanka ee si xor ah oo xalaal ah ay ku soo gudbiyeen afhayeenka guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle siyaad maxamed isaaq ayaa warbaahinta ugu warbixiyey liiska xildhibaanadan cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle
xildhibaan cumar maxamed cumar labo xildhibaan cabduqaadir faarax shuutaale saddex xildhibaan yuusuf cabduqaadir abuukar afar xildhibaan maxamed faarax cali shan shan xildhibaan zakariye sulaymaan maxamed lix xildhibaan ibraahim muuse mahad toddobo xildhibaan cabdiweli cali axmed sideed xildhibaan yuusuf axmed maxamed sagaal xildhibaan mukhtaar xasan maxamed toban xildhibaan yuusuf maxamed maxamuud kow iyo toban xildhibaan cabdulaahi maxamed xaaji laba iyo toban xildhibaan maxamuud xuseen yuusuf saddex iyo toban xildhibaan xildhibaan xasan cabduqaadir muudey afar iyo toban xildhibaan yuusuf axmed yalaxow shan iyo toban xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xasan lix iyo toban xildhibaan sheekh yuusuf macalin xasan jeelle toddoba iyo toban xildhibaan saadaq mukhtaar cabdulle sideed iyo toban xildhibaan maxamed cumar sagaal iyo toban xildhibaan cartan maxamuud nuur labaatan xildhibaan canab axmed ciise kow iyo labaatan xildhibaan xasan faarax salaad laba iyo labaatan xildhibaan salaad sheekh xuseen mursal saddex iyo labaatan xildhibaan xasan maxamed axmed labaatan iyo afar xildhibaan cabdikariin maxamed diiriye shan iyo labaatan xildhibaan maxamed cabdalla cali lix iyo labaatan xildhibaan maxamed cabdi cali toddoba iyo labaatan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ibraahim sideed iyo labaatan xildhibaan xasan maxamed ibraahim sagaal iyo labaatan xildhibaan maxamed cabdulaahi digaale soddon xildhibaan maxamuud sheekh cali kow iyo soddon xildhibaan maxamed axmed faarax laba iyo soddon xildhibaan macaani axmed xaaji saddex iyo toban xildhibaan cabdishakuur cali cumar soddon iyo afar xildhibaan abuukar xasan abuukar shan iyo soddon xildhibaan xaliimo cali saciid lix iyo soddon cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada jowhar
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa kulan la qaatay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya kaasi oo looga hadlay arrimaha duulashooyinka amniga dib u heshiisinta iyo qodobo kale axmed cumar muuye oo garabkayga fadhiya
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya james swan oo kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada galmudug madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in kulanka diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka amniga dib heshiisiinta iskaashiga dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah siyaasadda loo dhan yahay gaar ahaan ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda iyo la tacaalidda aafada anyaxa
boqosho shaqo loogu yimid wafdigaa ballaaran ee hogaaminayo ambasador james wan waan soo dhaweyneynaa marka hore waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada intaas kadib waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim ah oo guud ahaan soomaaliya qusada gaar ahaan galmudug oo ugu horeyso arrimaha doorashooyinka dhowaan ka dhici doona dalka qabashadii iyo soo dhammaystiridii guddiyadii doorashada diyaarintii goobihii doorashadu ka dhici lahayd iyo diyaargarowgooda lagu howlgeli lahaa doorashadu siday u dhici lahayd amniga guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug iyo goobaha doorashada ka dhacaysaba sidoo kale waxaan ka wada hadalnay kootada haweenka in la sugo ama la xaqiijiyo sida ku jirtay ama horeba go'aamadii iyo heshiisyadii doorashada heshiiskii siyaasadeed doorashada lagu gaaray
james swan ayaa hoggaanka galmudug ku ammaanay dadaalkii baaxadda lahaa ee ay geliyeen shirkii wadatashiga ee dhuusamareeb ee kow laba iyo saddex iyo wadaxaajoodkii dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ee dhaliyey heshiiska habraaca ee doorashooyinka dalka wuxuu ballanqaaday in galmudug ay ka taageeri doonaan istaraatiijiyada amniga gaar ahaan dhanka booliiska isagoo amray bahwadaagta ee u ee u n-ka in ay si saaxiib dhow ah ay ka dhigtaan galmudug uguna mahadceliyey dowladda iyo shacabka galmudug soo dhoweynta diiran
shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee dalka soomaaliya ayaa si diiran u soo dhaweeyey ku dhawaaqista xubnaha baarlamaanka labaad ee hirshabeelle waryahayaga nuur maxamed cali ayaa eegaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey magacaabista baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka hiirshabeelle kadib markii habeenimadii xalay ahayd ay ku dhawaaqeen guddiga soo xulista baarlamanka labaad ee hirshabelle magaalada beledweyne waxaa hadalhaynta ugu badan ee aroornimadii saaki ah ay tahay soo dhaweynta diiran ee loo sameynayo baarlamanka labaad ee maamulka hirshabelle walow ay beledweyne ay ka mid tahay meelihii horey looga diidanaa amaba banaanbaxyada ay ka dhiciyeen looga hor imaanayay dhismaha labaad ee maamulka hirshabelle haddana aroornimada saake iyo habeenimadii xalay ahayd goobaha makaaxidaha iyo weliba goobaha lagu caweeyo waxaa laga dareemayey dhaqdhaqaaq lagu taageerayo dhismaha labaad ee maamulka hirshabelle balse magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa weliba ay soo dhaweyn adag ay u sameynayaan bulshada ku dhaqan xildhibaanada habeenimadii xalay ahayd lagu dhawaaqay
kulan looga hadlayay dhalinyarada isticmaala waxyaabaha maanka dooriyaha ayaa lagu qabtay magaalada colombus ee dalkaasi maraykanka deeqa socra ayaa warkaan soo dirtay kulan looga hadlayay dhalinyarada isticmaasha daawada xaddaafka ee overdos ayaa lagu qabtay magaalada colombos oo haaye maanta waxaa soo abaabulay qaar ka mid a waalidiinta magaalada gaar ahaana ramlo oo ah hooyo caruur kooxa ku dhashay dalka maraykanka islamarkaana ka damqatay dhibaatada haysata dhalinyarada bishii lasoo dhaafay oo keliya saddex dhalinyaro soomaaliya ayaa u dhimatay isticmaalka daawada xaddaafka gudaha colombos ohio inkasta oo lagu guda jiro xilli adag dadkuna ay ka walwalsan yihiin coronavirus haddana kulankan waxaa qeyb ka ahaa waalidiin haween u badan iyo dhalinyaro waxaa dhankooda ka qeyb qaadanaya xubno ka socday hay-adda caafimaadka colombos waxaa lagu soo bandhigay sheekooyin xanuun badan iyo weliba taariiqo mugdigeliyey qoysas badan oo ku nool maraykanka oo sababay overdoska waatan ramlo jaamaco sharaxaysa sababta ku dhalisay inay qabato barnaamijkan waxaan deganahay columbus ohio waxaan deganahay labaatan iyo saddex sano waxaa maanta igu qasbay inaan waxaan sameeyo oon u sameeyo communitigeyga waxay tahay waxaan arkay ciyaal badan oo dhintay ciyaal badan oo oberdos ah caruuro badan oo waaridkooda aan ka warqabin ciyaal badan markaan la sheekaystay iiga sheekeeyeen dhibaatada ay qabaan oo ah sheemin ceebayn oo ah maxaa la dhahaa salf konfariskooda oo hoos u dhacay isku maxaa la dhahay kalsoonidoodii oo hoos u dhacday hooyooyinkooda ay ka baqahayaan ay leeyihiin hooyadeen haddaan waxaas u sheegin hadday saasi dhacdo dhibaato ayaana soo gaarayso hibe ibraahim waxay ka mid tahay waaxda caafimaadka colombos ohio waxay fariin u diraysaa dhallinyarada soomaaliyeed mesajkaan u gudbinayaa dhallinyarada waxa weeyaan dhallinyaro keligiin ma tihidin waxaan dad badan bay ku dhaceen oo innaga inaga horreeya ama inaga dambeeya waxaa jira caawin resource badan baa jira hadday noqoto columbus public health hadday noqoto meelaha kale resourceka laga bixiyo fadlan raadsada caawin wiig bishan iminka oktoobar bilowgeegii waxaa u dhintay overdose soomaali saddex qof oo soomaaliya overdose u dhintay hodan maxamed waxa ay ka mid tahay hogaamiyeyaasha jaaliyadda colombos waxay aada iyo aada uga xun tahay dhibaatada haysata dhallinyarada waxay islamarkaasi dhiiri gelinaysaa qabashada barnaamijyada noocaana haddana dhallinyaradaas su-aalihii ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa meesha dadka ajaanibta ay ilmaha ka dhiirigeliyaan soomaalidu maxay ilmaha u bahdilaan annagana waxaan u malaynayaa dhaqan bay noo tahay in hebel baa kaa fiican ee maxaad adiga dhulka ku dhigay oo macnaheedu tahay inaan dhiiri gelino si ilmuhu horey ugu dhaqaaqo ifraax cawl waa macallimo digta iskuulka dhexe waana shaqsi yaraan kusoo galay maraykanka wax badanna way la kulantay
waxaan ka hadlaynaa ilmo yar oo weli u baahan guidancekeena qofku hadduu yaryahay hadduu weyn yahay weli wuu u baahan yahay dadkiisa laakiin siiba waxaan ka hadlaynaa dad yar oo adig weli gacanteenna ku jiro oo ilmaheenna ah oo inaan soo dhaweyno oo fahansiinno waxaan noloshooda waxay saameyn ku leedahay iyo sida adiga laysaga baanayo baaneeyo iyo dakhtariin aan ugu yeerno ma aha ilmaha inaan tuurno ma aha inaan maxaa la yidhahdaa guriga ka fiijinno oo ka erino ee dhibaatada way sii way sii badnaanaysaa
um, overdoses are at extreme high, and we really don't want that to happen.
isticmaalka daawada xadaafka ah runtii aad bay u xargagoosatay mana doonayna inay taasi dhacdo gaar ahaana dhallinyarada u dhexaysa lix iyo toban ilaa afar iyo labaatan waa kuwa ugu badana u dhimanaya ama ugu xanuunsanaya waxaana haleela xanuunada maskaxda ku dhaca wasaaradda caafimaadka ee gobolkan ohio diyaar ayay u tahay caawinta dhallinyarada si loo badbaadiyo naftooda kulamada noocaana waa kuwo aada u yar waase kuwo aada muhiim ugu ah bulshada soomaaliyeed ee qurbaha deeqasoona warbaahinta qaranka colombos ohio
xarunta saraakiisha sare ay ku nastaan ee ciidamada qalabka sidaah ama loo yaqaano shir kale ofishaale ee degmada buulobunte ayaa si kumeel gaar ah loo siiyey amaba ay u degeen taliska ciidanka xoogga dalka ah oo halkaasi iyagu ku dhaqan zakariya cali raage ayaa warkan eegaya
kulankani oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada qaybta toddobiyo labaatanaad oo hogaaminayay jenaraal axmed maxamed maxamuud tareedisho qaybna uu ka ahaa taliyaha ciidamada amisom kumaanda maxamuud cumar faarax maamulka degmada uu horkacayo gudoomiyaha degmada faysal haajir aadan iyo odayaasha dhaqanka kulankani ayaana ahaa midda looga hadlayay in taliska ciidamada qaybta toddobiyo labaatanaad si kumeel gaar ah looga dhigay halkaani oo ahaan jirtay waagii hore shir kale ofishiyaale inta laga dhisayo halkii ay lahaan jireen ciidanka xoogga dalka qaybta toddobiyo labaatanaada ayagoona sidoo kale soo dhaweynayay taliya xigeenka cusub ee loo magacaabay ciidanka xoogga iyo taliyaha cusub ee asna loo magacaabay ciidanka dhulka iyo ku-xigeenkiisa iyagoona eebi uga baryay in uu la garab galo xilka loo dhiibay jenaraal axmed maxamed maxamuud treedisho ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka kadib isagoona soo dhoweeyey saraakiisha cusub ee la magacaabay kulankeennan wuxuu ku saabsanay maxaan ku yidhaahdaa wuxuu ku saabsanay ka hadalka inaan marka hore aan iclaamino ama aan sheegno in taliska qaybta toddobiilabaatanaad oo kumeel gaara aan halkan ka furnay meeshan oo ahay jirtay waagii hore shiirkalo fishaale oo ciidamada qalabka sida ay lahay jireen inaan halkan ka furno si kumeel gaara inta hoygii uu lahaa loo helayo insha allah oo deegaankiisii rasmiga ay u guuray intaa kadib waxaa kaloon halkan aan xafladan ugu dhignay soo dhoweynta taliyaha cusub ee loo magacaabay taliya xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha cusub ee ciidanka dhulka loo magacaabay iyo taliya xigeenka ciidanka dhulka waxaan leeyahay soo dhowaada waa idin garab taagannahay soo dhowaada insha allah waa shaqo aada u dhib badan ilaahay idinku garab galan leeyahay askari cali raagi warbaahinta qaranka bulaburde
ciidamada amniga ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa si rasmiya u fashiliyey weerar la doonayay in lagu qaado guriga guddoomiyaha degmada boosaaso ee gobolkaasi bari ciidamada ilaalada ee duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiirah ayaa fashiliyey weerar la doonayay in lagu qaado habeenkii xalay guriga guddoomiyaha degmada sidaa ay caddaynayaan ilo xooggaale oo la helayo saddex nin oo la tuhunsan yahay ayaa weerarkaasi fulin lahaa hasla ahaatee ka hor iskudaygooda ayaa markaasi si lama filana ciidamada ay dhexda uga galeen dabeetana halkaasi ay ka dhacday isla saaseen ilaalada guriga laba ka mid ah ayaa iyagu baxsaday mid ka midna isaga oo dhaawac ah ayaa la qabtay xogtana ayaa sheegaysa in markii cisbitaalka la geeyey uu isku dayey in uu qoriga la qabsado askari ilaalinayay qaybta raajada iyaga oo ku jira gudaha cisbitaalka boosaaso ayaa rasaas dabeeto laga maqlay taasi oo kalibtay in dhaawac kale ciidamadu ay u geystaan ninkan oo isku dayay in uu ka baxsado gudaha cisbitaalka isaga oo dhaawaca halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa reediyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya dunida muslimiinta ayaa caro xoogan ka muujinaya warkii ka soo yeeraya madaxweynaha dalkaasi faransiiska macron oo ah madaxweynaha wadanka faransiiska oo isagu ka hadlay hadalla qallafsan oo muslimiinta wax u dhimi kara kagadaal markii uu madaxweynaha faransiiska uu ku dhawaaqay maalinimadii axadda in diinta islaamka ay tahay diin xasarada ayaa waxaa sare u kacaya carada ay qaadeen dowladaha islaamka dunida waxayna saameyn gaar ah oo ku yeelatay dalalka islaamka oo uu boqortooyada wadankaasi saudi arabiya ka mid yahay wadanka iiraanna iyo wadanka senegaal in isku dayga arrimahaasi ay kala caroodeen hadallada ka soo yeeraya hogaamiyaha dalkaasi faransiiska ay kala baxayaan markaasi safaaradahooda islamarkaana ay u geysteen cambaarayn iyo dhaleecin ay dusha uga tuureen madaxweynaha dalkaasi faransiiska madaxweynaha wadanka turkiga rajib dayib ordogan ayaa maalinimadii isniinta waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha dalkaasi faransiiska nin maskaxda ka jiran ee u baahan in baaritaan lagu sameeyo madaxweyne rajib ordogan waxaa kaleeto uu sheegay in dadka ku dhaqan dalkiisa aanay ka iibsan waxyaabaha dalka faransiiska markaasi ay sameeyaan ama la keeno dhanka wadanka turkiga ayaa hogaamiyaha turkiga rajib dayib ordogan uu sheegay in dalkiisa uu joojinayo baayac mistariga uu lalahaa oo wadanka faransiiska sidoo kalena wadanka iiraan ayaa waxa uu ka mid yahay dalalkii uu u yeeray ama u yeedhay danjiriyaashooda waxaana iiraan ay muujisay sida ay uga xuntahay falalka foosha xun ee hogaamiyaha faransiiska uu sameeyey xiisadan oo u dhexaysa dowladda faransiiska iyo dunida islaamka waxaa ay bilaabatay kadib markii macalin la oran jiray ismail barti qoorta laga jaray warkii waad ka dhegaysanaysanaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaartaha guda naga dhagaysatay saakayo oo arbaca waa naga intaa